أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن نوتي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن نوتي بأمجادي يا نصر أجدادي نوتي بأمجادي يا نصر أجدادي نوتي بأمجادي asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal waa habeen isniinah taariikhduna ay ku beegan tahay toddoba-iyo labaatanka bisha dulxija sanadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijiri kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka fiidnimo in ka badan konton murtadiin ah ayaa dhimashooyo dhaawac ku noqday weerar cagmarin ah oo ka dhacay bariga wilaayada hiiraan dagaalka dhanka cirkaha ee u dhexeeya shiicada iiraan iyo sahyuuniyadda yahuudda ayaa galay marxalad cusub kadib markii saliibyadda maraykanka ku soo biirtay dagaalka bulshada ku dhaqan deegaanka buurdhuxundhe ee wilaayada bokool ayaa goob fagaare ah ku daawaday aflaam jihaadi ah ardayda machadka ah taajul waqaar ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday degmada buulafulay ee wilaayada baay
أنزلتم جئناك جئناك أنزلتم والله يرعاك أنزلتم جئناك جئناك أنزلتم dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonah warka fiidnimo iminkana isagii oo faahfaahsan in ka badan konton murtadiin ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerar cagmarin ah oo ka dhacay bariga wilaayada hiiraan haddaba faahfaahinta wararkii ugu dambeeyey weerarkaasi waxaan ka waraysanay ismaaciil salaad guleed bismillaahi raxmaan raxiim aad baad u mahadsan tahay walaalka ciidamada mujaahidiinta ayaa barqanimadii maanta allah fadligiis waxa ay weerar cagmarin ah ku qaadeen xero maleeshiyaadka murtadiintu ay ku lahaayeen duleedka deegaanka ceelqooxle loo yaqaano ee hoos tagta degmada muqokori ee wilaayada hiiraan weerarkani oo dhacay barqanimadii maanta ayaa ciidanka mujaahidiinta allah fadligiis waxaa u suurto gashay inay cagta mariyaan maleeshiyaadkii murtadiinta ee ku sugnaa halkaasi waxaa jira khasaare aad u xoogan oo cadowga maanta ka soo gaaray weerarkii ka dhacay duleedka deegaanka ceelqooxle ee wilaayada hiiraan saraakiisha mujaahidiintu waxay noo sheegeen in weerarkaasi maanta mujaahidiintu ay ku dileen koob iyo soddon askari oo murtadiin ah oo dhammaanba askarta la laaye ee murtadiintu meedadkooda ay cadowga ka carareen oo mujaahidiintu ay dul taagan yihiin oo weli ay yaalaan goobihii maanta dagaaladu ay ka dhaceen tirada dhaawaca saraakiisha mujaahidiintu waxay noogu sheegeen in dhaawaca uu gaarayo ilaa labaatan askari walaalka waxaa suurtagal ah inuu khasaaruhu intaa ka bato maadaama dagaalku ahaa mid aad u xooggan oo cagta lagu mariyey maleeshiyaadkii murtadiinta ee halkaa ku sugnaa allah ayaa ku mahadsan guushaasi ballaaran ee mujaahidiinta ay maanta ka gaareen dagaalka ay la galeen cadowga goobihii maanta dagaaladu ay ka dhaceen ee duleedka ceelqooxle iminka xaaladeydu waa mid degan waxaa ku sugan ciidamada mujaahidiinta oo si buuxda halkaasi ugu sugan maleeshiyaadkii murtadiinta intii la laaya mooyaane intii kalena waxaa lagu soo waramayaa inay u firxadeen deegaano ay ka mid tahay degmada muqokori iyo deegaano kale oo weli mujaahidiintu ay sii bacsanayaan dagaalkii maanta ka dhacay deegaanka ceelqooxle duleedkiisa wuxuu imaanayaa xilli toddobaadyadii lasoo dhaafay dagaalo qaraar ay ka dhacayeen duleedka deegaanka ceelhareeri oo dhowaan mujaahidiintu ay la wareegeen cadowga allahna halkaasi si weyn loogu dhiigbixiyey marka waa furin kale oo cadowga maanta lagu dhiigbixiyey oo iyaduna ka tirsan deegaanada hoos yimaada degmada muqokori wixii kusoo kordhay insha allahu tacaala khasaaraha cadowga lagu gaarsiiyey dagaalkaasi maanta ka dhacay duleedka ceelqooxle waxaan kusoo gudbin doonnaa insha allahu tacaala barnaamijyadeenna iyo wararkeena soo socda dhanka kale howlgal gaar ah oo mujaahidiintu ay ka fuliyeen gudaha degmada afgooye ee wilaayada shabeellada hoose ayaa lagu dilay murtad siidii saalax oo ahaa dharcad ka tirsan ah sirdoonka riddada dagaalka dhanka cirkaha ee u dhexeeya shiicada iiraan iyo sahyuuniyadda yahuudda ayaa galay marxalad cusub kadib markii saliibyadda maraykanka kusoo biirtay dagaalka cali aadan cabdulaahi calyare ayaa inoo haya warbixintaasi xiisada ka taagan mandiqada bariga dhexe ee u dhexaysa dowladda iiraan iyo maamulka yuhuudda ayaa gashay marxalad cusub kadib markii dowladda maraykanka ay si toosa ugu soo biirtay dagaalka ciidanka cirka maraykanka ayaa xalay weeraro xoogan ku qaaday saddex xarumood oo lagu farsameeyo nukliyeerka oo ku yaala gudaha iiraan madaxweynaha maraykanka oo hadlayay ayaana yidhi saacad ka hor ciidanka cirka maraykanku waxa ay weeraro waaweyn ku qaadeen saddex goobood oo nukliyeer ah oo ku yaala dhulka iiraan fardo natanza iyo isfahan dhammaan dadku sannado badan ayay maqlayeen magacyadan xilli nidaamka iiraan uu dhisayay xarumo burbur leh ujeeddadeennu waxay ahayd inaan burburino awoodda iiraan ee yuraniyumka lagu bacrimiyo joojinta hanjabaadda nukliyar ee caalamka iyo inaannu hor istaagno maalgeliyaha koowaad ee argagixisada dhankeeda dowladda iiraan ayaa iyadana maanta waxa ay qaaday weeraro aad u xoogan oo beegsaday magaalooyinka waaweyn sida talaabiib iyo xayfa sawaariikhda iiraan ayaa ku hobtay dhismayaal ku yaala magaalooyinkaasi ixtilaalka ku jira waxaana ka dhashay burbur aad u xoogan iyadoo dad yuhuudda ay weli ku jiraan burburka hoostiisa ilaa toddobiyo labaatan ruux ay warbaahinta sahayanada ay ku warrantay inay ku dhaawacmeen weeraradii maanta iyadoo ciidanka dowladda iiraan ay ku hanjabeen inay qaadi doonaan weeraro kuwaas ka xoog badan aad baad umahadsantahay caliyare bulshada ku dhaqan deegaanka buurdhuxunle ee wilaayada bakool ayaa goob fagaare ah ku daawaday aflaam jihaadi ah abu xasaan ayaa warbixintaasi inoo diyaariyey boqolaal ka mida bulshada muslimiinta ee ku nool magaalada buurdhuxunle ee wilaayada islaamiga ee bakool ayaa salaadii maqrib kadib ee xalay isugu soo baxay fagaaraha ansaaru shareeca ee magaalada buurdhuxunleh halkaasoo loogu soo bandhigay aflaamtii ugu dambaysay aflaamta lasoo bandhigay waxaa ka mid ahaa filimkii dhowaan ay soo saartay kataaib al ikhbaariya ee lagu soo bandhigay weerarkii barakeysnaa ee mujaahidiintu ay ku xasuuqeen maleeshiyaadkii murtadiinta ee ku sugnaa deegaanka wargaadhi ee wilaayada shabeellaha dhexe idaacadda islaamiga andalus oo goobjoog ahayd goobta filimka lagu soo bandhigayay ayaa mikarafoonka la dhex martay qaar ka mida bulshada buurdhuxun leh iyagoona ka sheekeeyey aflaamta ay daawadeen gaar ahaan filimkii ugu dambeeyey ee kataa'ib al ikhbaariya ay baahisay waxayna qaarkood ka warbixiyeen waxyaabihii ugu darnaa ee filimka ay ku arkeen bismillaah kuma fiirsadaan filinkii wargaadi ee wilaayada islaamiga shabeellada dhexe kaasoo dadka muslimiinta ee ka nool fagaaraha deegaanka buuruxle wilaayada islaamiga gobolka bakoor ka ilgaboobsadeen ilaahi subxaana watacaala ka mahadsan mayinka yaa badanaayay murtadiin may dharaayeen aratuurkaay may dharaay irin moordhukutagan hariirsadaayo may dharaayeen yaa iyo muuqada oo maasha allah una eedi eeduna la ajiibna fiirsadahayn may bua gaaladi oo may buaha gobolkii banaankii ku rooraso arri ilaahay baktijo iyona may buahaya fiirsadahayn ilaahay ka mahadsan may bua buurahonle may bua uu kalahasanin kashadi ilaahay ka mahadsan walaagasa fiirsadahayn mayinka yaa badanaaya inta ku armerto walba barnaamijyo goos goos ee badanoo laaska dadale haani hore iyo haandembe ka gaal kawaayil walwarar lakaalo dhalinyaro lahaga gobada iyo dhanbe maybaa foodada kulinka jiido balaga aragaay mujaahidiinta meenka do ay ilaahay subxaana watacaala ilaahay galantay golkawaala gaaladan ilaahay dulley way baa roognay masaadlaha ansaaru sariya yaa roogna way fiirsadahayna filim fiinka yaa badanaaye unanunka faraanaya fiirsadahay way baa aragahayna meydheeraay filmaankinka dembeeye walaalawayna mujaahidiinta fuliyaaya madi haadalahayta hiiram iyonay madi haada fadi meydheeraaysi jabelaadha ilaahay aan kama hadiyaan wayban kama hadyaane intaas kadib walaalowayna mujaahidiinta yaan kama hadyaane faraha baan gududoho korname walba kada darsada faday way buaha ilaahay sambarakaayalen walaalowayna mujaahidiinta onoonu mayleerahayus garabtingeena insha allah woo bilaaya
filimkan lagu baahiyey kanaalka kataa'ib al ikhbaariya ayaa soconaya in ka badan toban daqiiqo waxaana qaybta hore lagu soo bandhigayaa dhibaatada loo geysanayo walaalaheena muslimiinta reer falastiin iyadoona la arkayo dhacdooyin xanuun badan hase ahaatee waxaa ku xiga oo qeybaha dambe ee filimka lagu daawanayaa xasuuqa maleeshiyaadka murtadiinta loogu geystay deegaanka wargaadhi ee shabeellaha dhexe halkaasoo laga tillaabsaday meydadka maleeshiyaadka murtadiinta waxayna tani muslimiinta u noqonaysaa indhaqabowsi waxaana filimka sidoo kale qeybaha ugu dambeeya lagu arkayaa qanimadii mujaahidiintu ay gacanta ku dhigeen iyadoona ugu dambeyn dab la qabadsiinaya saldhiggii maleeshiyaadka murtadiinta ee deegaanka wargaadhi mahadsanid abu xasaan ugu dambeyntii ardayda machadka ah taajul waqaar ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday degmada buulafulay ee wilaayada baay bashiir muxiidiin abu ayman ayaa warbixinta warkaasi inoo hayaa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور halkani waa maaxadka taajul waqaar xaruntiisa degmada buulafulay ee wilaayada islaamiga ee baay oo ay wax ku bartaan ku dhowaad toddobaatan arday oo isugu jira wiilal iyo gabdho bishii jamaadu thaani sannadkii kun afar boqol shan iyo afartankii hijri ayay si toosa u bilaabatay diraasada macadkan oo ay wax ku bartaan ardayda soo dhammaysay qur-aanka kariimka balse halkan ku barta taxfiidka iyo tasxiixa qur-aanka waana dufcadii labaad ee macadkan maadaama uu horey u soo saaray dufco ka qalinjibisay markii ay dhammaysteen duruustii loogu talagalay muddo hal sano ay wax ku baranayeen ardaydan ayaa dhowaan galay imtixaankii labaad ee fatrada waxaana hadda u harsan oo keliya midkii u dambeeyey waa kuwan qaar ka mid ah ardayda uu sameeyey bandhig cilmiyeed ku saabsan kutubtii ay ku barteen macadka taajul wakhaar السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما اسمك؟
اسمي مرواز وأنت اسمي أسامة ما تعريف التجويد لغة واصطلاحا؟
التجويد لغة التحسين واصطلاحا علمي يعرف به إعطاء كل حرف حقه ومستحقه طبقا لما تلقاه المسلمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فائدة علم التجويد؟
فائدته الفوز برضا الله تعالى ما أحكام النون الساكنة والتنوين وما هي؟
للنون الساكنة والتنوين عند التقائهما بحروف الهجاء أربعة أحكام الإظهار الإدغام الإقلاب الإخفاء ما تعريف المد لغة واصطلاحا المد لغة الزيادة واصطلاحا إطالة الصوت بحرف من حروف المد ما تعريف السكت أضع الصوت زمنا لطيفا أقل من زون الوقت بدون التنفس بنية متابعة القراءة لماذا خلقنا الله خلقنا الله تعالى أن نعبد وحده ولا نشرك به شيئا كمراتب الدين مراتب الدين ثلاثة وهي الإسلام والإيمان والإحسان ما هو الإسلام؟
الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بطاعة والبراءة من الشرك وأهله ما هو الإيمان؟
الإيمان هو الاعتقاد بالقلب والنطق باللسان والعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ما أعظم ما أمر الله به أعظم ما أمر الله الأخذ به التوحيد والأخذ بالتجديد حتى لازم من لم يصحه القرآن آثم لأنه به الإله أنزلا وهكذا منه إلينا وصلا وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة وهو إعطاء الحروف حقها من كل صفة ومستحقها ورد كل واحد لأصله واللفظ في نظيره كمثله ugudambeyn aan eegno natiijada imtixaankii ay galeen ardayda macadka taajul waqaar ee degmada buulafulay sodon iyo kow banaad eh gabdho ah iyo soddon iyo sodon wiilal ew liidin afar iska leedahay imtixaankii qaadni kulli inta ka arag doontaan laakasiin sheege tumiy sagaal qof oo qur-aankana dhammeeyeen boqolkii boqolasheeneen labaatii kow qof ilmi waaye maabayna tisciin ila mia mumtaaziinta ka midayoon sagaalin shan sagaalin li sagaalin toban sagaalin sideed dadka shana kamid ah ilaa mia mumtaaziintu tumcin lama maa bayna thamaaniin ilaa tisciin waladan la araw jay jiddan iyo yoon sideetu ilaa sagaalin ee darje sheenen taqriiban tumcin lama qof yoon li qofna mi waaye todobaatan ilaa sideetan jayid ya nagdeen lix qofna konton ilaa sabciin dadkan fayliin waana qayb ka mid ah dadaalada maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee baay iyo howlihiisa ku aadan sidii jielka mustaqbalka loogu tarbiyeen lahaa barashada qur-aanka kariimka iyo culuumtiisa taas oo allaha fadligiisa iyo aadaal looga dareemayo guud ahaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayadan aad baad u mahadsan tahay bashiir guud ahaan dhegaystayaal warkii caawa aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee andalus waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuhu